ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane saalax axmed jaamac iyo ku qayb galay munaasabada lahakabandhikay warbixin ku dowhaasi heerka saboolnimada taaseyto iyo isku kaadladeen wasaarado shaqadii arrimo bulshada iyo hay-ado istiraatiijiyada qaranka wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan beene beene yo sheegay in afar sana ku hor heerka faqriga soomaaliya uusahaaye boqolkiiba lixdan iyo sagaal geekana usa-iya boqolkiiba konton iyo afar qorshaha isbedelka ee qorshaha horumarka qaranka markii laga shaqaynayay faqriga soomaaliya khaasatan xagga isticmaalka ee incomeka markii iyo laga hadlayo lixdan iyo sagaal boqolkiiba ayuu ahaa hadda oo qorshaha horumarka qaranka gebagabo uu yahay oo bishan hadda aan ku jirno uu ku egyahayna konton iyo afar dhibicdii afaroo imaaday oo macnaheedu yahay dowladda soomaaliya dadaalka ay ku jirto iyo interventionska tirada badne ee horumarka iyo biyaha iyo caafimaadka iyo wadooyinka iyo wax kastaba laga samaynayo shan iyo toban boqolkiiba hoos u dhignay which ayada nafteeda dadaal aada iyo aada u weyn inay dowladda iyo xukuumadda dan qaran khaasatan ay ka shaqaynayso sidii ay ula dagaalami lahayd faqriga hoosna loogu dhigi lahaa wasiirka wasaaradda shaqada xildhibaan yuusuf maxamed aadan iyo sheegay in heliis wiinyo la galeen dowladda sacuudiga wasaarad ahaan iyo fadaayan iniyo yaraayaan saboolnimada dalka marka xog la hela ayaa tala la helaa soo saas meen saas daraaddeed marka hor waxaan lahayn hal il bisaan lahayn oo waxaan ku fiiri jiray saboolnimada waxay ahayd keliya waxay ahayd ninkaan laba doolari bar bish maalintii ma helaa taas ahayd laakiin maanta ilkaa noo soo korrogta oo waxaan leenahay laba indhood waana fahmi kartiin haddii qofka hal il lahaa laba indhood markoon waxaa laga yaaba maala challengeska ama caqabadaha jiri ayaa u badanayaan marka markaan caqabadaha ogaana waxaan isku dayana inaan xallidooda qayb qaato runtii ka wasaaradda shaqada arrimaha bulshada ahaana waxay noo tahay sharaf gaar ay noo tahay sida war wasaaraha uu markaas sheegay waxay tahay tartiib tartiibaa loo soo noolanaya waa the same way iyadoo tusaale ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkiya khudbadiis weyba uuse ka adkaayay muhiimadii lataa in la fahmo saboolnimada dhiniyadii shaldumug silindeji siyaasad waltar leh oo la kayaraayo karo horumarinta nololaha shacabka soomaaliyeed dhaqaalaha oo kobcaa otomaatikali macnaheedu maaha faqrigiibaa meesha ka baxaya waxaa laga yaabaaba in ten bersentka ugu sarraysa ay boqolkiiba sagaashan hantida dalka haysato sida adduun weynaha ka jirta dalkan faqrigiisa in wax laga qabto markaa waxay u baahan tahay qorshayaal kala duwan oo abbaaraya waxbarasho caafimaad biyo qorshayn infrastructure multi dimensionality ama dhinacyo badan iyo hal dhinac way kala duwan yihiin hadda dhowaan waxaa la isugu yimi waxaan la yidhaahda n t b da national transmission plan reportkani wuxuu kordhinayaa tayada qorshayaasha aynu dejinayn dowladnimo waa hay-ad sharciyad ku dhisan oo dad loo doorto oo ummadda matasha sida xildhibaanadu ay noo sheegaysay dowladda federaalk soomaaliya wayba ku gohona iniya hormuud agnagata dadaalada la kayarayo saboolnimada iyo in la xoojiyo siyaasado iyo weliba barnaamijyada adeegyada dantaguud